marka loo eego baaxadda dadka ku silcaya gaza waa in si degdeg ay xabadjoojin loo gaara ayay harris ku tiri munaasabad lagu xuseeyey sanguurada xuquuqda madaniga oo ka dhacday salma gobolka alabama halkaas oo dadku ay aada ugu sacbiyeen maamulku waxa uu masar iyo qatar kala shaqaynaya sidii loo qaadan lahaa xabadjoojin lix toddobaad qaadata sii daayo la heestayaasha ku haray gacanta xamaas iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan gudaha gaza halkaasoo qaramada midoobay ay ka digtay inay macluul ka jirto iyadoo ka hadlaysay buundada edmund pierce halkaas oo konton iyo sagaal sano ka hor ciidamada dowladdu ay ku garaaceen dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee maraykanka markaas oo loo bixiyey axaddii dhiigga ayaa harris waxa ay sheegtay in gaza dadka ku sugan ay gaajo u dhimanayaan xaaladuhu waa kuwo bini-aadinimada ka baxsan dadnimadeenna guudna waxay nagu qasbaysaa inaan qaadno tallaabo ayay tiri harris waxaa intaasi ku dartay in dowladda israa'il ay tahay inay wax badan ka qabato sidii dadka loo gaarhsin lahaa gargaar iyadoo aanay jirin wax cudurdaar ah sabtidii howlgal ay si wada jira u sameeyeen ciidamada cirka ee dalalka jordan iyo maraykanka ayaa waxa ay gaza ku daadiyeen soddon iyo siddeed kun oo cunto ah gaar ahaan xeebaha gaza halkaasoo sarkaal maraykana uu sheegay in hawada cuntada laga soo daadinayo oo diiradaha loo adeegsanayo ay noqon doonto kuwo isdaba joog ah oo ay la yeelanayaan saaxiibada caalamiga si kor loogu qaado gargaarka bani-aadinimo ee la gaarsiinayo gaza dadka arrimaha bini-aadinimada ka shaqeeya waxay u adeegsanayaan inay hawada ka soo daadiyaan raashiinka taas oo ah habkii ugu dambeeyey oo dadkaasi lagu gaarsiin karayo gargaar hadalka harris ayaa imaanaya kahor kulanka la qorsheeyey isniinta in aqalka cad uu la yeelan doono xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka israel beni gents harris waxa ay dadkii isku soo baxay salma ay u sheegtay in halista xamaas ay ku hayso dadka israel ay tahay in meesha laga saaro